Halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
xogayaha arrimaha dibadda dowladda maraykanka john kerry ayaa maanta magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ku yimid socdaal aan lasii shaacin john kerry ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho aadan cabdilla cismaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa gudaha garoonka kulamo kula qaadan doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke amniga guud ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta si weyn loo adkeeyey waxaana gebi ahaanba hakad la geliya duulimaadyadii caadiga ahaa ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay in john kerry uu kulan la qaadan doono inta uu ku sugan yahay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya saraakiisha sare ee ciidanka nabad ilaalinta midowda afrika amisom ee ku sugan magaalada muqdisho john kerry oo lasii shaacin socdaalka uu ku yimid magaalada muqdisho ayaa sidoo kale la filayaa inuu kulamo la qaato madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira